kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah malaayiin qofa dalkan maraykanka gudihiisa u kala safraya maalmo kooban gudahood sababta haddaba ay u safrayaan ha inoo dambaysa talow tirada guud ee socdaalaysa intay la eg tahay in ka badan shan iyo konton milyan oo qof ayaa safraysa sanadkan oo kow iyo soddon dhibic lix milyan oo qof oo ka mid a ay diyuurado raaci doonaan oo ay duulimaadyo ku safri doonaan malaayiintaasi qofa socdaalkooga iyo weliba gaadiidka kala duwan ay adeegsanayaana barnaamijka inta aan ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan caawana waxaan idiin hayaa aniguna nasiibkay noloshayda waan heliheliye nafsiban ku raashiye waa inuu nacaybkaa
adigaaba khatira horta heestaa meeshaad kasoo heshe ma garanayee waa jacayl cadhaysan oo laynala soo doontay oo innaga lafteenuna iyagoo wacyigeennu markaa aanu saa u koranayn aynu la cadhoodnay oo deetana cabirkaa keentay uun marka halkeeda loogu tago jacaylkaasi cadhooday iyo weliba baydad ka mida heestaasi waxa uu ku bedeli lahaa hal abuurkii coreeyey sidoo kale barnaamijka intaan ku guda jirna ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilowno dhegaystayaal dalkan maraykanka laga soo bilaabo ilaa iyo maalintii arbacadii aynu soo dhaafnay waxaa dalka gudihiisa iskaga kala gooshayey malaayiin qofa kuwaas oo kala adeegsanaya gaadiidka kala duwan ee noocyadiisa kuwaasoo ay ugu badan yihiin amaba ay ugu muhiimsan yihiin diyaaradaha iyo weliba gawaadhidu iyadoo dadkaasi safrayaana ay yihiin kuwii ugu badnaa muddo dhowr iyo toban sanno ah kuwaasoo hal mar wada safra iyada oo tiradooda lagu qiyaasay inay yihiin in ka badan shan iyo konton milyan oo qof kuwaasoo u kala socdaalaya gobollada kala duwan ee waddankan maraykanka iyadoo tirakoobyo kala duwan oo la sameeyeyna la tilmaamay in ay ka badan yihiin sannadkii hore ku dhowaada boqolkiiba afar bal haddaba dadkani maxay u safrayaan imise diyaaradood ayay adeegsanayaan imisease gaadiid iyagu ku safraya amaba gaadiid adeegsanaya se cimilada oo aad u xunu goobaha qaar ay tegayaan saamayn nooceeya ayay ku yeelatay waxaa inoo hayaa oo aan barnaamijka cawayska washington ku soo dhowayn doonaa waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab dadkan waxay u safrayaan fasaxa ciidda maalinta mahadnaqa ee loo yaqaano tanksgivinka waana yar tahay cid aan safrin maalmahan oo kale wagaag waa dee dabcan waa laga dareemay guud ahaan maraykanka iyo weliba dee qaybo aad u badan dee dunida laftirkeeduna way la dareemaysaa cabdiqaadir in aad waxaa loo dareemaya dadka safraya amaba soconaya amaba u kala gooshaya gobollada ka duwana maraykanka tirada safraysa ee guud waa intay leg intay safraysa tira intay leg in ka badan shan iyo konton milyan oo qof ayaa safraysa sanadkan oo kow iyo soddon dhibic lix milyan oo qof oo ka mid a ay diyuurado raaci doonaan oo ay duulima ku safri doonaan inta soo hartana dhulka ayay marayaan oo gawaari ayay ku safrayaan hadda waa shan iyo konton milyan oo qof baa safraya gaadiidkaa kala duwan isticmaalaya waa hagaag markaynu eegno de dadkan de tiran yar maaha tirada intaa leeg de intaa safraya soconaya markay safraan xaggey tegayaan maxay qabtaan inta badan si halkey u safraan waxay u safraan si ay u booqdaan oo ay wakhti ola qaataan heladooda maalinta mahadcelinta ama tanksgifinka ciidda loo yaqaano iyagoo wakhtiga ugu badanna la qaata ehelkooda qaarkood ayaan waalidkood arkin dhowr sano way booqdaan qaar ayaa saaxiibadoodii yaraanta booqda siyaabo kala duwan ayay qofba meel ayuu booqdaa ama dadku isleey waad ugu jeceshahay ama waa kugu qiimo badan yihin ayuu booqdaa waxayna sameeyaan dabaaldegyo waxaa aad loo cunaa digaaga loo yaqaano turkida marka la gaaro tanksgivinka digaagaas ayay cunaan waan gartay halkii innaga markaa soomaalida oo kale la iscasuumaya ama laysku yimaaday qoysasku isku yimaadaan si kale kuma gureetada neefka la qali jiray hilibka laga dhergi jiray maalintaa baalka turkiga la yidhahda gam malaayinta qof ay ka siinayaan digaaga turkiga ayaa aad loo cunaya oo ku gacan galay meeshaas waana wakhtiga maalinta ugu badan ee aadka digaaga looga cuno maraykanka ee digaaga weliba loo yaqaano turkida oo dhinacyada ama qoorta xiiran waagaag cabdiqaadir dabcan aduna waxaad ka mid tahay dadka aadka u safra ee safarka inta badan meelaha mara amaba gobollada u baxa cimiladii baa laga dayrinaya oo gobollada qaar dabayl xoogan baa ka jirta gobollada qaar baraf baa ka jira gobollada qaar xaalado kale dadkan dhulka maraya iyaguna malaayiinta marka laga yimaado inta ka badan soddonka milyan iyagoo diyaaradda ku safraya cimiladaasi maxay ka yeelayaan maxaa la sameeyey waa mahadsan tahay dadka dhulka ku safraya iyagu markasta waxaa loo jeedinayaa digniino oo ah inay diyaargarow adag sameeyaan sababtoo ah gobollo badan oo maraykanka ah ayaa cimilada hadda aysan wanaagsanayn weliba xiliyadan oo kale waxaa dhacaya baraf aada u badan oo wadooyinka saameyn ku yeesha oo shilal sababa marka waxyaabaha dadka loo sheegaya ayaa waxaa ka mid a in ay iska hubiyaan in gaarigooda uu u fiican yahay boqolkiiba boqol qalabka gaariga iyo waxyaabaha u baahan yahay ay sii samaystaan in ay gaas ama shidaal ku shubtaan oo buuxa gaarigooda ay buuxsadaan sidoo kale inay iska hubiyaan waxyaabaha biyaha lagu tirtiro oo kale meesha annaga aan ka niraano biyo tirtiraha ama wiberiska muraayadda si aysan si qofka wadada u arko sidoo kale bareegyada ama bareegyada inay iska hagaajiyaan si uu gaariga marba dhaqso u istaago waxaa kaloo ka mid a taayarada ama lugaha baabuurta ay ku socdaan inay iska hubiyaan oo taayaro cusub ay gashtaan iyo sidoo kale inay waxyaabaha marka uu barafka dhaco ama ay istaagaan u sahli kara sida inay tooshash qaataan waxyaabo iyaga kululayn kara oo ku shaqeeya markaas bateri ama la buuxiyo oo kale ay sii haystaan iyo weliba gargaarka deg dega ah waxyaabaha qofka haddii incase uu naqaska ku dhago waxyaabaha u sahli kara ama uu kusii sugi karo inta laga soo gaarayo dabcan sidoo kale mid baan yadana meesha ka maqnayn adoo qofkii haddii cabdiqaadir oo duu dhexdaba ku xanibmaba ama barafkaasi ha xanibo ama cimilada xumaatay ha xanibto dee cuntadiina lagama maarmayo dee kolleyna wax ku filan ha cunto cunto xiran oo maalmo lagu joogi karo inay sii haystaan cabdiqaadir oo innagu halkan waxaan ku sugannahay washington kolley maalmihii dhawadeema ka fasaxa markaynu sidan u galnay ee la galay dabayl xoogan baa jirtay waad soranaysaa waa intay ku qaadaa gobol kale ay kugu tuuri doontaa lagaa soo heli doonaa laakiin gobollada markaad saa eega haddana waxaad arkaysaa qaar iyagana baraf jidadkii xidhmeen oo aan laysku baxaynin kuwa ugu daran ee laga dayarinayo ama xaaladooda aadka looga hadlaya maxaa ka mid a waxaa ka mid ah gobolka colorado oo kale oo haddaba la sheegayo in xaaladda barafka iyo dabaylaha ay ka jiraan oo dadkaba looga digayo in wadooyinka iska hubiyaan inay u kaadsadaan inaysan ku degdegin gobolkaas oo kale minnesota oo kalena labadii habeen oo lasoo dhaafay aad ayuu uga da-ayay barafka oo wadooyinkii ayaa xirbay oo soomaalidana ay ku badan tahay marka mar kastoo xiliyadan oo kale ay kusoo aadaa oo qaboobaha oo dabaylaha iyo barafkana ay jiraan waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya sheekadaasi isla markaana si dhow ula socday malaayiintaasi qof ee maraykanka ah ee u kala gooshaya gobollada kala duwan ee waddankan maraykanka mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba cawaysin wacaana wanaagsan haatana dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afaraada waraysiuu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi kana mid a hal abuurka ku dhaqana waddankan maraykanka haddaynu intaasi kaga soo gudubno dee waayaha kala duwanaynu ka warannay iyo weliba jacaylada iyo farxadahaas dafanku kolley wuxuu ka hadlaa waxaadu baaxad weyn kolba dhinac buu ka hadlayaa waayaha kala duwan iyo kolba marxaladaa ku soo maraysa hees kalaa jirta oo iyadana laydhahaa nabsi nabsigu ma kii weynaa in naqaanayba dee marka laysku saydho ama laysxumeeyo dee dadka daba iman jira mise waa nabsi kale cabdixakiinow adigaaba khatira horta heestaa meeshaad kasoo hesha ma garanaye waasi hadraawiye hadraawi baa wuxuu leeyahay hees la idhaha toddobaatan midobley aad iyo aad deetana waxaan xasuustaa marar la weydiiyo lahaa uu ohan jiray war niyo heestaadaan taarikhdeeda ka saari karay waa ka saari lahay laakiin inaan taarikhdeeda ka been sheego ma doonayo haye tan waa qarinaya ka odhan ha markaa imraa wuu qarinayay laakiinse may suurtagelinoo dee mar haddii waxanay afkaaga kasoo baxaan adigu ma lihid moogti say doontaa ku abuurantee inta badanna dadkeenu xaggaaga waa ku yaro dhib badan yihiin oo wax kasta oo tidhaahda adigaa lagu saarayaa moogti oo halabuurada halkaa aad ba uga cawdaan halabuurkuna waa afhayeenkii dadweynehoo dee maalinba mid baa ku soo maraya waaya soo mareen oo waxayaan oo warniyo intan wax ka dhaba ku odhanayaa moogti waan gartay markaiyagoo marka hore wax kula yimi oo inta wax ka dha ku yidhi haddana marka dambena adigii lagu saaraya baashii moogti waan gartay markaa tani waa waa sheeko lagula yimi miya mise waa qisaad aragtay maya waa jacaylkii caday waa jacayl cadhaysan oo laynala soo doontay oo innaga lafteennuna iyagoo wacyigeenu marka aanu saa u koranayn aynu la cadhoonay oo deetana cabirkaa keentay un marka halkeeda loogu tago marka waa jacayl cadhaysnaayo lagula soo doontay aad iyo aad marka inagii jacaylka kasoo sheekeynay oo sheekadii hore aan ku xidha ee jacaylku waxaa jiro mid goba moogta jacaylkii wadnahaynu soo sheegayna magac kale leeyaho jacaylka gobtaa baa la idhahdaa waan gartay haddii la iswaayo xitaa isagoo letalay un baanu ka sheekeynay hadi haddii la iswaayo wanaaggii ma dhammaado marnaba isaga waan gartay waxaynu tusaale wanaagsan usoo qaadan karnaa ilaahay haw naxariiste ismaaciil sheekh axmed ismaaciil cagaf Ismaaciil Cagaf.
ama ismaaciil xaruur labadaba waa la odhan jire haye qisadiisa kolley dadku waa wada hayaa waa ka dhaleegsan yahay laakiinse waxyaabaadkan aadka oga yaabo taariikhdiisa markaan ninkaa yaraa akriyo ama aan dhegaysto beenantii uu jeclaayo uu waayey buu la hadlayaa moogti haye intaad wahmileyd anaa werware kuwaaye wanaa ku noolow wanaa ku noolo aa nasiibkayga ay nacasiiye noolaada adig iyo ninkaaguba markii kale waa kale adiga noolaada adiga ninkaagu haye Ah, sidii caraf baa sidaa wax yidhahee seegtaya saba ku noolow almacna gobonnimada jacaylku waxa weeye xitaa inantii haddaad isweydaan intaba uu sii duceeyey inaanad ammaan iyo duca mooye wax kale uhidin weeyaan dee hees sharafta kalena noloshu waa sidaa hees kalena weersama waa kii ku lahaa maxaan ku idhaahdaa nafsigayga kuma helo nin xun eebba kuma bado aad iyo dabaadiinayna aad.
ayaa kolley noola kulantay axsan calayk waa ma dhalinyarada aadka sugaantooda u fiican tahay in aadka u jeclay buu kamid yahay Axmed. in marka xasan daahir ismaaciil marka- een weliba sugaantana mar wada bilownay aad baan u salaamaya aad iyo aad waa marka hees aad u fiican runtii heestaasina aad iyo aad marka Waa.
waa heestaan de marka haddaynu eegno fu'aad kulle adaa sharixi doonee ani ereyada islamarkaba inta aad ka soo hadashay la macno noqotay ku soo dhowaatay laakiin dee xagga kala tagtay waxay noqotay aad iyo aad aniguna nasiibkay noloshayda waan heli nafsi baan ku raacshee waa inoo nacaybka ha adugu waa Waa jacaylka cadhooday miya?
kusii fogaan mayno saan kuu sheegay waan jeclaan lahaa inaan taariikhda ka masaxo laakiin dee taariikhda isma masaxdo inkastoo naftayda iyo noloshaba kusiiyo niyadeyda ku hura inkastoo naruurayno dee cawd goon iyo kulo haba naq iyo doog haye mar haddaad nac iyo xuma nacab aad la diristo in arafuufayaashii kuna shuushadeeyeen intaas hore oo dhamme wax heestaa markaan runta kuu sheega laba erey un baa dilay haye heestaas dhan laba erey baa dilo nafsi baan ku raaxsho waa inoo nacabkaasaa dishay marka markaa nafs nafsi kuma quudhe nimcay igu noolo baynu ku bedelaynaa insha allah marka labaadaynu duubna haddii alla idhaa labada ereyna maya waxaan- waxaynu kaga hadhaynaa iyadana waa jacayl cadhooday
aad iyo aad
bal marka cabdihani baa heesta qaadaa ee laxanka iyo inta laxankeedu kalanaya cabdisle cabdihani baa le waxaana tumay axmed oli ibraahim furunle waa saasay markaa kusoo baxday saasay heestaas kusoo baxday labadii kun iyo afar iyo tobankii baa ahayd baan filaya
inkastoo naftaydiiyo noloshaba ku siiyo niyadayda kuu huray inkastoo naruuro ina cawd gooniyo kula rabo xaqiyado war hadda naciyo xumo naciyo xumo nacbada daristo naarafuufayaashii kunashu shabeeyeen kunashu shabeeyeen kunashu shabeeyeen kunashu shabeeyeen mar hadda naciyo xumo naciyo xumo nacbad dariso naarafuufayaashii kunasho shadeeye kunasho shadeeye kunasho shadeeye kunasho shadeeye aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye nafsi baan ku raacshe waa inuu nacaybka haa nafsi baan ku raacshe waa inuu nacaybkaas aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye nafsi baan ku raacshe waa inuu nacaybka haa nafsi baan ku raacshe waa inuu nacaybka war hadduu namiimshihe namiimshihe dhaxli kugu abuuro nabad gurshe aayihiin nacasow bay maante nacasowdi maante nacasow bay maante nacasowdi maante aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye aniguna nasiibkay noloshayda waan heli heliye nafsigan ku raacshe waa inuu nacaybkaas haa nafsigan ku raacshe waa inuu nacaybkaas
waagaag haddaynu ka rogo haddana saar haddaynu hoos uga soo degno markaa jacaylkaa cadhooda iyo weliba nafsiga iyo nacaybkaa la israacinaya oynu nabadii u nimaadno Si fiican.
Een, iyadana hees kaloo nabadda ah oo ikraan caraalay qaadaa jirta markaa Walaal, nabadaasi heestaa- ma- ma nabadii jacaylkaa mise waa nabadii kale iyadana Ay, waa nabadii adduunka tani oo Haye.
xaggii wadanyadii baynu ku yara kacaynaa haye Ee, noloshu way ba- de ballaaranta oo way waa kun laamood marka waa laan ka mid a laamaha nolosha weliba kuwa ugu muhiimsan ka mid a Mhm.
koley waad ogta ummadda soomaaliyeed markaynu sasalaamayno iska warramaya nabad baynu isku salaanaa waxaad dareemaysaa waxyaabaadka ugu waaweyn ee nolosheena saamaynta ku leh ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta degta haddaynu nahay nabadaa ka mid ah macnaa waxyaabaadka nolosheena carqalada ku ka- ku ana waa ka mid runtii Mhm.
marka dareenkaas bay ka turjumaysaa nac- nacsi male colaad iyo naqa iyo ogbaadkay nabaad guurisaayo nin qarki iyo haldoorkay naanaabsaayo nuuxsiga u diida nafsiga udiida Ah, rag nabadii waa gogol marka naabaal qarsooniyo waa naar holceyse nidaamka iyo galashan ku binaya nuurka nuxurkiisa dhowlo ku ilaasha nidarki geed nabada taala naxariisi taala geed nabada taala nuur iyo cibaadale waa iga nasteexee nabada ilaashada nabadda ilaashada aduu marka waa guubaaba unba iyada heesta dadku guubaabinaysa mise xaalada Aad iyo qaybaa aad.
jirtay aad iyo aad ummadda soomaaliyeed intii nabadda haysatana inay nabadiisa ay nabadooda sii ilaashadaan intaan nabad haysana ilaahay inay nabadooda barin unbay ujeedadeeda tahay heestaa nabadda ilaashada waxaa qaada ikraan caraale waxaana laxan kale cabdideel jir aan labadoodaba halkan aad uga salaamayo waagaaga waxaynu leenahay dhegeystayaashana dhegeysta aboon nacfi male colaaduy naqaa iyo ugbaadkay nabad guurisaayo naqarkii haldoorkay nuxsigaa u diida nuxsigaa u diida naabaal qarsooniyo waa naar hulcayse nidaamkaad yagleshe ku bineeye nuurko nidaamkaad yagleshe ku bineeye nuurko ku ilaasha nidarkii naabaal qarsooniyo waa naar hulcayse nidaamkaad yaglesheen ku bineeye nuurko nidaamkaad yaglesheen ku bineeye nuurko ku ilaasha nidarkii geed nabadi taala neecawd gooniyo raja iyo naruurale raja iyo naruurale nabada ilaashada geed nabadi taala neecawd gooniyo raja iyo naruurale raja iyo naruurale nabada ilaashada
waagaag heestaasi haddaynu intaa kaga soo nimaadno fuaad ee nabadda ka hadlaysa een, eh, islamarkaana aynu u gudubno dhinacii kale De kolley waxaanaynu ka hadlaynayno ilaa intaan kasoo sheekaynaynoba waa dhaqan iyo hiddo iyo weliba maxaan ku idhaahdaa waayo kala duwan intaasuma isugu soo ururaysa oo ku wareegaysa aad iyo aad Een, heesta kale hiddiya dhaqan la yidhaahdo heesta hidiyo dhaqan walaalo horta baasha ninka qaaday iyo keeriyada sameeyey iyo ka laxanka sameeyey iyo ka tumayntaba waa la wada leeyahy oo markii intaasi ay baasha dhamaystirtaa dadweynaha loo soo bandhigay marka waxaan jeclay inaan xuso in laxanka waxale inaan aad saaxiibu nahay sheekh maxamuud cumar cabdi waan aad salaamayo Mhm.
In waxaana tumaya axmed weli ibraahim maxamuud furinle waan gat- waxaana qaadaya sidaad arkayso saaxiibkay mursal muuse cumar oo isagana aad salaamayo Waa gatan.
heestan halkii hore unbay ku aroortaa iyaduna ka waa dhaqanka markaynu soo koobno Mhm.
waa waxay ka waramaysaa un waa qoyskii iyadana kama tagna qoyskayga Mhm.
laakiin de waa la wadaagaa waa la wada leeyahay bal waxaad maskaxdaada kusoo ururisaa cabdixakiinow haye adoo nolol qoys dhex jooga markay indhahaagu waxay diidaan arki waayaan Mhm.
ay dhegahaagu waxay diidaan maqli waayaan Mhm.
ee carabkaaga iyo dhag- dhadhankaagu wuxuu diido uu dhadhamin waayo cajiib ee dhammaan dareemihii dareemayaashii bini-aadanka oo dhan labadii qof ee qoyska ha ay raaligeliya ama lagu raaligeliyo tusaale ahaan dee wax kale kuma garatida waa wixii la odhan jiray jannada ifka aad iyo aad dhaayaha araggan ku dheeda ifkaay dhegaha maqalka nolosha ku dhugtaay dhadhanka iyo dhadhanka carabka iyo dhadhanka carabkaan dhuuniga ku cunaay dhuux iyo lafaha iyo dhudaha wadnahaay dareendhaliyaha dhammaan nolosha aragii baa lagu noqdo dhegii baa lagu noqdo dhadhankii baa lagu noqdo dee iyadaa isfaalaynaysaa Marka waa- iyadaasaan malaynaya waad dareen markaad markaad leedahay dareendhaliyaha macnaha naftahay waa waa marka waa halkii laga tamarinayeyba oo dareendhaliyaha dhammaan nolosha Dhammaan Ino nolosha.
waa gebiga awooddii lagula falgelaya noloshuba Mhm.
qofkii dhalinaya weeye xaqiiqaduna waa sidaas Marka- bimacnaa ka iyada- qofnaba maanaha kulaay waa qofkii dareendhaliyaha ku ahaa noloshaada oo dhan Marka iyada iyada la-aanteed korontada kaa tagaysa kolka aad iyo aad dabeel codka dhaanshay ruuxdeedaay Mhm.
damasqurxay hidiya dhaqanay dhitiya dhaxalaan dhammaanabiday dhif iyo naadir baad daftii tahay oo dhigaaga hablaha caqlaa deerta mursal baa inta kala dhammaystiri doona hadduu laa yidhaahdo dhegeysta adoon
dhacayaha araggaan ku dhehdo ifkay dhagaha maqalkaan nolosha ku dhubta dhaadhanka carabkaan duniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay dhaadhanka carabkan duuniga ku cunay duxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay dhabeel cushqi dhaanshayo i ruxday dhamaysquruxey hidiya dhaqaney dhitiya dhaxalaan dhammaana bidey dhigaaga hablaha caqla deer tahay dhabeel cushqi dhaanshayo i ruxday dhamaysquruxey hidiya dhaqaney dhitiya dhaxalaan dhammaana bidey dhigaaga hablaha caqla deer tahay dhaxaan rabbi dhowrayuun bariine guushii dhalato macaan dhaxalee dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhamoo dhegxumo ka ogo dhaxaan rabbigiin dhowroon barine guushii dhalato macaan dhaxalee dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhanoo dhagxumuka ogo
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo dib weeye jacayl hadheeliino dhimbiisha dabkiisu waa dhamaco darbaa u dhafo dhaliila rabee naftayda daydeed dhaqaalaysaa ku dhowranayso dhibku diidee darbaa u dhafo dhaliila rabee naftayda daydeed dhaqaalaysaa ku dhowranayso dhibku diidee midii laga dhigay dhinacaygay midii i dhiseen ku dhaadanayay dhaxalka noloshayda tii dhidibtay qalbigaad dhimanay ku dhigan tahay midii laga dhigay dhinacaygay midii i dhiseen ku dhaadanayay dhaxalka noloshayda tii dhidibtay qalbigaad dhimanay ku dhigan tahay dhaxaan rabbi dhowrayoon barine guushii dhalato macaan dhaxalee dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhammoo dhagxumaka ugu